sidaad warkaba ku maqlayseen ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii xalay lagu qaaday hoteelo saldhigyo bilays iyo goobo ganacsi oo ku yaala deegaanka beketoni ee laamu ee dalka kenya ku dhowaad konton qof ayaa dhimatay warqoraal oo ay soo saareen ururka al-shabaab ayay ku sheegeen in weerarkaasi looga aarguday sida ay sheegeen culimadii lagu dilay magaalada mombaasa oo ay al-shabaab dilkooda ku eedeeyeen ciidamada amniga ee kenya warbixin ku saabsan weerarkaasi dhacay waxaa inoo haysa caasho ibraahim aadan cashuud ugu yaraan siddeed iyo afartan qof ayaa dhimatay in ka badan shan iyo labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen markii niman hubaysan oo aan haybtooda la garan ay weerareen dhismooyin ku yaalla magaalada xeebta ku taalla ee malindi ee dalka kenya habeennimadii xalay sida uu sheegay ku-xigeenka duqa magaalada isniintan maanta ah kooxda hubaysan ayaa bartilmaameed ka dhigtay laba hotel bangi iyo xarun ay boolisku leeyihiin iyaga oo ku weeraray hub iyo ugu yaraan hal shay oo walaxaha qarxa ah weerarka gaadmada ah oo dhacay habeennimadii axadda ayaa ugu yaraan waxa uu ahaa weeraro xidhiir ah oo dhaawacay ganacsiga dalxiiska ee kenya oo ah mid halbowlo u ah waddankaasi ilaa iyo hadda meydadka inoo suuro gashay in aan ka soo ururinno waddooyinka ee lagu aasay qabuuraha magaalada waa kuwo badan oo ka mid ah laakiin waxaa weli jira meydad badan oo yaalla kiboni qaar waxa ay yaallaan waddooyinka sidaasoo kale inooma suuro gelin in la ogaado tirada rasmiga ah ee dhimatay kuwaasoo laga yaaba in ay joogeen hoteelada kale ee la gubay cabaas guuleed oo ah madaxa ururka bisha cas ee kenya ayaa isniintan qaybta afka sawaaxiliga ee v o a u sheegay in nimanka hubaysan ay dhaawac u geysteen kuwo kale weerar ka dhacay deegaanka la yidhaahdo mbeketoni iyadoo ay dadku isugu soo urureen daawashada cayaaraha kubadda cagta ee adduunka waxaa jira tiro aan la xaqiijin oo dad dhaawacmaya laakiin waxaan isku dayaynaa in aan isla fiirinno xoogagga ammaanka ee dowladda laakiin waxaa sidoo kale jira hanti halkaasi ku burburtay waxaa jira laba hotel iyo bangi iyo gaadiid gubtay laakiin marka intaasoo dhan laga soo tago waxay ila tahay in kuwii weerarka soo qaaday ay carareen toban gaari oo gubatay ayaa sidoo kale lagu arki karay goobo dhowr ah oo ka mid a agagaarka iyo gudaha mbeketoni iyo qayb ka mid a xarun bangi oo kenya laga leeyahay faraceeda magaalada ayay sidoo kale dhibaato u geysteen kuwa weerarka soo qaaday raggaasi waxay ahaayeen kuwo badan waxa ay tiradoodu ka badnayd konton konton ka mida waxa ay siteen laba gaari oo nooca caasiyada ah waxaanan ka maqlayaa rugaha xogaha in ayba gubeen gawaaridii ay siteen oo ayna dhici karto in ay ku baxsadeen kaynta sababtoo ah ma rumaysni in gebi ahaantood ay ku baxsadeen waddooyinka maxaa yeelay saraakiisheenna ayaa gashay waddo walba iyo gees kasta laakiin waxaa jiray waxoogaa dib u dhacyo ah marka ay noqoto xagga jawaabta laba diyaaradood oo helikobtero ah oo ay leeyihiin milatariga ayaa gaafureega xagga hawada ah ku samaynayay magaalada subaxnimadii isniintan maanta ah imbekatoni waxay ku taallaa meel in ka badan saddex saacadood xagga gaadiidka loogu socdo xuduudda ay kenya soomaaliya la leedahay halkaas oo kenya ay ka joogaan askar la dagaalamaysa al-shabaab oo xiriir la leh al-qaacida magaalada mbekatoni oo ah xarun ganacsi ayaa leh waddada ugu weyn ee xagga xeebta ka timaada taas oo labaatan kilomitir koonfur galbeed kaga beegan jasiiradda laamu oo ah degaan ay dalxiisayaashu si weyn u tagaan goobtaasi naqshadaha iyo dhismaheeda qadiimka ah ayaa waxa ay ku jiraan diiwaanka hiddaha caalamka ee hay-adda yunesko major emmanuel jirjir afhayeenka milatariga kenya ayaa ku qeexay sida ay nimanka hubaysan u weerareen magaalada ay wax cajiiba ku noqotay saraakiishooda booliska ee degaanka ku sugan islamarkaana ay rasaas ka soo ridayeen gawaarida ay siteen iyagoo sida uu sheegayna tooganayay dadka ku sugan magaalada
cashi ibraahin aad bay u mahadsan tahay isla wararka weerarka kenya ka dhaca ayaanu ku jirnaaya dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay weerarkan waxayna ku tilmaantay fal doqonnimo ah oo aan islaamku aqbali karin qadka taleefanka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray afhayeenka ra-iisul wasaaraha ridwaan xaaji cabdiweli waxaana ugu horey weydiiyey mowqifka dowladda ee arrintan ku aadan aad baa umahadsan tahay runtii weerarka noocan oo kale ah ee dadka shacabka lagu beegsanayo meel kastoo ay joogaanba waa wax aan aad iyo aad u cambaaraynayno waa wax aan loo baahnayn waana waxa runtii dhibaato ku ah guud ahaan shucuubta ku nool geeska aada iyo aad aan uga xunnahay dhibaatada ku dhacday dadkaas waxaad la socotaa kenya inay kamid tahay dalalka deriska laha soomaaliya dibaainka gaarana dabcan waa wax soomaaliya saameynaya ama guud ahaan dalalka gobolka saameynaya waxaana rajeynaynaa in dhammaan dadka dhibaatooyinka ay soo gaareen in gaar ahaan kuwa dhaawacmay inay inay helaan caafimaad deg dega runtii waa fal aan aan markaan eega aan ku cabiri karo uu yahay mid doqonnimo ah oo maaragtay aan ahayn wax islaamka iyo guud ahaan bani aadamtinimadaba ay aqbali karto saraakiisha kenya qaarkood oo warbaahinta la hadlay waxay weerarkan ku eedeynayaan al-shabaab fikirkaasi ma la qabtaa dowladda soomaaliya wallaahi ilaahi hadda annaga ma ma naqaano cidda dee weerarkaas ka dambaysa laakiin cid kasta oo ka dambaysaba waa dad arxanlaawayaal ah waa dad runtii dhibaato ku ah shucuubta waa dad la dhihi karo waa argagixiso waa dad dhibaato ku ah runtii nolosha aadanaha aada iyo aad ayaana mar kastaba uga soo horjeednaa cid kasta oo falkaasi ka dambaysa iyo cid kasta oo dhibaatooyinka noocan oo kalea geysanaya gaar ahaan marka la eego dad shacaba oo aan waxba galabsan in lagu weeraro goobo ay ku sugan yihiin ama goobo kale oo xarumaha oo dowladeed la weeraro waa wax aada iyo aada u dhaqan xun waa wa waa dareemi karaa run dabcan xanuunkaas ma ahan oo keliya mid kenya ama dadka kenya ku dhacaya waa mid dadka caalamka o dhan marka ay maqlaan waxyaabaha noocan oo kale ah ay aada iyo aada uga argagaxayaan oo aan fiicnayn runtii xilliga hadda la joogo waa xilli ciyaarihii adduunka ay dhacayaan magaalooyin fara badan iyo dalal fara badan waxaad moodaa in si weyn dadku ay ay u daawadaan ciyaaraha adduunka oo goobaha dadku ay isugu yimaadaan ama goobaha ganacsiga ciyaaraha loo yimaado inay dadku aada iyo aada isugu soo xoomaan marka waxaan rajeynayaa in dadku ay aada iyo aada uga taxadaraan ama ay kasoo jignaadaan meel kastoo ay joogaan guud ahaan gobolka dhibaatooyinka noocan oo kale ah oo oo maaragtay khatarahaas iyo dhibaatooyinka ay maleegayaan dadka noocan oo kale ah in aada iyo aada isaga ilaaliyo waa gartay dhinaca kale dagaallo xoogan ayaa ka socda dalka ciraaq oo u dhexeeya suniyiinta iyo dowladda ay hogaamiso shiicada madaxda dunidu siyaabo kala duwan ayay uga hadleen dowladda soomaaliya aragti noocee ah ayay ka qabtaa dagaalada ciraaq ka socda runtii anaga mawqifka guud ahaan jaamacadda carabta iyo dalalka islaamka arrintaas ay ay uga hadleen ee ah in dhibaatooyinkaas la joojiyo oo la wada hadlo oo dhiigga daadanaya ee maaragtay ciraaq aada moodid inuu aada ugu soo noqnoqday aan loo baahnayn mawqifkaas mid lamid ayaan taagannahay waxaan aaminsannahay xilligan in dalka ciraaq dhibaatooyin aada iyo aad u fara badan ay soo daashadeen oo aan loo baahnayn mar kale xasradaha iyo dhiigga daadanaya ee u dhexeeya muslimiintaas sunniga iyo kuwa shiicada ah si xoogan ayaana aan aan ugu baaqaynaa mar kastaba anagoo mawqifkaas guuda dalalka islaamka iyo caalamka carabta la qabna fikir ahaan in arrimahaas aada iyo aada looga taxadiro oo wada hadal iyo is-asgarab iyo wada xaajood lagu dhameeyo arrimahan ugu dambeyntii dhammaadka bishan waxaa bilaabmaysa bishii barakaysneed ee ramadaan dowladduna beryahan waxay sheegaysay in inay u diyaar garowday weeraro bishaasi laga yaabo in al-shabaab ay ka fuliso magaalada muqdisho dadaalkaa xagguu marayaa runtii dowladda soomaaliya bisha barakeysan ee ramadaan oo keliya dabcan inay amniga sugto uma joogto mar kastaba waxay u taagan tahay sidii amniga iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed looga ilaalin lahaa khataraha iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan kooxaha nabaddiidka ah bisha barakeysan ee ramadaan waa bil cibaado waa bil loogu talagalay in dadka muslimiinta ah ay si nabad ah oo nabadgelyo ah ay waajibaadkooda ay u gutaan waajib ayaana naga saaran inaan sii xoojina amniga dabcan oo mar kastaba ahmiyada koowaad waa dowladda soomaaliya dadka soomaaliyeedna mar kastaba waxaan rajeynaynaa inay qayb ka qaataan arrimahaas oo feejignaanta iyo taxadarka la doonayo in la muujiyo si khatarahaas iyo dhibaatooyinka ku dhici kara dadka muslimiinta ee soomaaliyeed ee sooman in aad iyo aad loo ilaaliyo oo looga taxadaro insha allah waxaan rajeynaynaa inaan wixii karaankeenna ah dhammaan aan ku guulaysano sidii wax dhibaata ah aanay uga dhicin dalka
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli oo qodka taleefonka magaalada muqdisho igu warramayey